subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ee dalka soomaaliya burburka uu soo gaaray ayaa waxaa sii lumayay qiimaha shilinka soomaaliga ee waddanka waxaana bilihii lasoo dhaafay laga diday lacagta shilinka soomaaliga gobollo ka mida kuwa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddaba lacagta sii duugoobaysa dhaqaalaha aanan iskaabi karin iyo maciishada sicir bararka saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa nolosha dadka danyarta ah maxaase lagu tilmaami karaa heerka dhaqaale ee soomaaliya xilligan iyada oo federaal lasii gudagalay maamulo ah su-aalahaasiyo kuwo kaleba waxa aan weydiiyey doctor cali ciise cabdi oo ah madaxa macadka geeska afrika ee cilmi baarista dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada
dhaqaalaha soomaaliya si aad ka warrantaan waxaa lagu tilmaamaa dalalka adduunka ugu tamarta yar dhaqaalihiisu asbaabtoo fara badan oo xasilooni la-aanta xagga nabadgelyada abaaro soo noqnoqonaya oo hadda sanadkan u dambeeyey dhibaatooyin badan oo baahsan waqooyi koonfur bari galbeed soomaaliya ku baahay wuxuunan odhan karaa ummaddu waa iska nooshahay waxa qule aan isleeyahay waa ku badbaadaa waxaa weeye diasporada faraha badan ee dadkooda in muddaaba dhowr iyo labaatan sano quudaysay ama wax mucaawanaha u geysanaysay qodobka labaad ee xoogaa mucaawanada dadka adduunku ay bixiyaan hadday humanitarian tahay mid dadka dhibaatooyinka soo soo jiraanka ah ee wax ka saaraysa wax badan oo hadda horumar dhaqaale oo international community-gu ama dalalkan adduunka kobcaya waxtaraa soomaaliya ay soo gaarsiiyeen anigu muuqda ma ogi waxa ay keenaana wuxuu ku baxaa uun iyaga iyo shaqaalahooda iyo consultantskooda iyo waxay la yimaadaan marka de waa waktiga adag baa soomaaliya ku jirta raxmadda ilaahayna lagama qanco ee haddii bal horta marka hore raxmaad iyo nabad la helo kabacdi wuxuun horumar ummaddu iyadu isku tashanayso ay dalkeeda gashato ugu horeyso maamulka dhaqaalaha oo la toojinayo waxaan isleeyahay lama rajo beeli karo waxyaaba badan oo inta dhaama inay yimaadeenna waa suuragal waa gartay dhinaca marka la fiiriyo doctor lacagaha soomaaliya lacagta soomaaliya muddooyinkan dambe dadku aad ayay uga diiranayaan gobolada qaarkood buuq fara badan ayaa ka taagnaa sicir barar ayay taasi keentay gobolada qaar waa laga diiday marka dhaqaalaha saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa sicir bararka yaraanshiyaha sii dhammaanshiyaha lacagta soomaaliga siada waxaan odhan karaa waxyaabaha yandarada waxaa weeye dal lixdan sano xor ahaa dhibaatooyin badan oo hadda qaskii ka dhacay dalkan koob iyo sagaashan sagaashan iyo koodii intii ka dambeysay waxaa abuurmay lacagtii soomaalidu inay noqotay mid war waliba intuu qof mashiin dhigto hadday tahay maalqabeeno iyo hadday tahay hadday tahay maamuladan gobolada qaarkood faraha lagu fiiqayo waa wax lala yaabo weeye inay dawlad soomaaliyeed oo ku dhiirata inay xal u raadiso arrinta tan in la helo lacag adigu aadan lahayn oo aadan daabacan oo dollar hadday tahay iyo hadday kenya shilinkeeda tahay iyo hadday beri etoobiya tahay midna dalkan ma anfacayo weliba dadka ugu dhibaatada ugu badan soo gaadhaysaa waxaa weeye dadkan danyarta ah ee aan aan aan baanashna la macaamilin waxaan la yidhaahdo sad iyo telecommunication manigana aanay soo gaadhin marka waxaan odhan karaa sida dhaqaalahooda loo kordhiyo waa in la helaa lacag qiimaheeda ummadduna ay ay ogoshahay siyaasiyiintu aynay u isticmaalayn waxaan danahooda un gaarka u ah dalka iyo dadkana loogu faa'iideeyo lasoo celiyo qarankan lacagtiisa dhibaatooyinka taasu ay keenaysaa waxaa weeye haddii aan maamul suuban oo wanaagsan oo laisla qaatay you know waqooyi iyo koonfur iyo soomaaliya oo dhami oo aan la ogolaa lacagta tano inay tahay mid iyada dan inoogu wada jirta waxaan odhan karaa de waxaa ku filan gobol iyo laba yidhaahda annaga naafici mayso haddaanan tanaan oo yeelin oo taa loo yeelin marka waa in la helaa commitment ama ama garashadii inay dadku iyo dalkao dhan u fiican tahay waktiga ay munaasibka tahayna dawladdu ay ku dhiirataa sidii loo maamuli lahaa sidii loo hirgelin lahaa waxyaabaha hortaagan ada caqabadaha ugu taagan haddii lacagtanu maaha waraaqdii la iska daabacan jiray lacag dad kuu soo joogsanaya haddii la samaynayo kharash badan bay u baahan tahay malaayiin dollar bay u baahan tahay konton lixdan ayaa lagu qiyaasaa studiska hadda meelaha laga sheegayo ka yarna in lagu suurogeliyaa waa waa waa wax macquula marka haddaan kusoo noqdo jawaabta oo koobani waxaa weeye lacag waa loo baahan yahay laakiin dariiqii loo mari lahaa iyo kudhicii iyo kudhiiradkii ummaddu ay u baahnayd labadaba waa la sugaya waana loo baahan yahay waa tahay su-aasheeda ugu dambaysa haddaan bal si kooban ku weydiiyo maamulo federaala ayaa sanadahan dambe soomaaliya ka hirgelay marka la eego magaalo madaxyada ayaa la sheegaa maamul goboleedyada ay ka dhisan yihiin in dhaqaalaha iyo ilaha daqliga wax soo saarka gobolada ay ku eg yihiin degmooyinka kaleetana aysan ku baahin hanaankii hadday noqoto dhaqaalaha iyo habka federaalka ahba marka bal waxaad iga warantaa taa laftirkeeda sidey saameyn ugu yeelan kartaa dadka danyarta ah noloshooda iyo dhaqaalahooda waxaa weeye ayaan darada aan aan leeyahay waa laga bogsan karaa waxaa weeye federaalka soomaaliya waa inta badan hadal af laga yiri weeye laakiin wax ficila oo lagu dhaqmo oo ummadda wuxuu soo kordhiyaa ilaa hadda lama suuro gelin ko constitutionku inuu inuu qayaxo sida arrimaha la ysula qaadanayo federaalka loogu dhaqmay oo aanay gobolladuna siday doonaan uga fekerahayn dawladda dhexaana siday doonaan uga fekerahayn federalism haddii lagu dhaqmayo ama ama maamul wadaagba lagu dhaqmayo haddaan kelmadda soomaalida ee habboon isku dayo waxa weeye in laysla qaataa wax ummadoo dhan anfacaya dawladda dhexena ay ku dhaqmi karayso gobolladuna la ogol yihiin oo hadday tahay awoodda dhaqaalaha maamulka hadday tahay cadaalad hadday tahay ciidan qaran oo la dhisayo waxaasoo dhan waa in feker midaysan lagu dhaqaa laguna keenaa maamulka waa in laga daadejiyaa magaalo madaxyada goboladan la sheegayo waa in degmooyinkii la gaadhsiiyaa waxay leeyihiin xuquuq ay tacliin iyo caafimaad iyo biyo iyo noloshoodii oo dhammi aan cidina hadda u hagar baxayn
doctor cali ciise cabdi oo ah madaxa macadka geeska afrika ee cilmi baarista dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan gobolka maryland ee duleedka magaaladan washington khadka telefoonka iigu warramay